madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe ayaa shirka jaraa'id ee uu ku qabtay garoonka diyaaradaha ee magaalada kismaayo waxa uu ugu horreyn ku faahfaahiyey ujeeddadii markii hore loo qabtay shirkii wadatashiga ee magaalada garowe ay ku yeesheen madaxda dowladda federaalk ee soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada shirkaas oo loo ballansanaa iyadoo muddo hal sana ah aanu dhicin shirarkii dowladda federaalk iyo dowlad goboleedyadu ayaa waxaan soo jeedinay baaq ahaa bal in la wada hadlo oo laysu yimaado si looga tashado aayaha waddanka iyo meesha ay wax u socdaan taas markii aanu isu nimid iyadoo ay ka soo qayb galeen madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo madaxda dowlad goboleedyada iyo guddoomiyaha gobolka banaadir oo goobjooga ka ahaa inaan isweydiinno maxaa ajanda ah oo aan ka wada hadlaynaa waayo waxa ugu muhiimsan ahayd waxay ahayd warbal siyaasadda aan meel ku ogaano waxaa asala soomaaliya maanta ma joogto xilli hal qof iyo hal fikri iyo hal caqli looga talin karayo waa waxa la isku duuduubayo oo la isku ururinayo hadda la hagaajinayo la yegleelayo wey sidaa daraaddeed soomaaliya ma noqon karto meel qof aragtidii ama ra'yigiisa ay wax ku noqon karayso taasaa waxay timid inaan markaa ajende shirkii ku samayno ee ma ayna la imanin dowladda ajende laakiin ajendaha shirka dhexdiisaanu ka samaynay iyadoo la isla wada kaashaday qodobo dhowraanu soo qaadnay markaa oo ahayd kow in la helo gole ama xidhiidh ama madal waxaa doontaba dhe siyaasadeed oo dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka ah fulin ahaan looga tashado laysku waraysto xaaladda waddanka looga tashado qodobadii ay ka wada hadlayeen madaxda waxaa ka mid ahaa arrimo ku saabsan doorashooyinka iyo sharciga shidaalka dalka kuwaasoo madaxweynaha jubbaland uu sheegay in la isku fahmi waayey waxaa kaloo qodobka saddexaad ahaa xeerar loo gudbiyey baarlamaanka oo ay ka mid ahayd midka doorashooyinka iyo sharciga shidaalka biilashaa in la soo celiyo oo aan ka wada hadalno si mas-uuliyad soomaaliyeeda waayo waa wax masiirkii la xidhiidha doorashadu ma aha mid qof uu go'aan ka gaari karo ma aha wax harqaan intuu qaftay oo dheer isku cabiro in siduu doora uu fulin karaya waxaan idhaha la soo celiyo aan ka tashanno ra'yiga aan leenahay aan ku darro waayo waxaan waa wax masiirkii ummadda ah sharcigaa qoraya qodobo dastuurigaa qoraya in waxaan laga wada tashado waxaan idhi labadaa biil ha la soo celiyo golahan aan samaynayna ha lagu soo celiyo aan ka wada tashanno ha noqdo kii doorashooyinka oo aan isleeyahay labadaa sharci markii shirkan loo soo baxayey ayay dowladdu intay la oroday oo golaha wasiirada la mariyey iyo baarlamaanka loo gudbiyey marka horeba aad garanaysa inay dalab meesha ku jirtay wada shaqaynta hay-adaha dowladda iyo kuwa maamul goboleedyada iyo sidoo kale qaabka loo qaybsanayo deeqaha dhaqaale ee uu adduunka siiyo soomaaliya iyo arrimo ku saabsan dastuurka ayaa ka mid ahaa qodobadii laga wada hadlay ee ay isku fahmi waayeen madaxda soomaaliya waxaa kaloo ka mid ahaa in la qeexo wada shaqaynta wasaaradaha federaalka ee dowladda iyo wasaaradaha dowlad goboleedyada oo la tixgeliyo sistamka federaalka ee dowladnimada soomaaliya ay ku shaqaynayso waayo ma aha isuduwayaal ee waa wasaarado state ka waxaysan oo ka tirsan iyaga iyo dowladda federaalka ah qaabka ay wasaaraduhu u wada shaqaynayaan waxaa kaloo ka mid ahaa sida loo qaybsanayo ama loo maamulayo deeqaha caalamku uu bixiyo oo ajandaha ku jirtay oo dowladda dhexe wixii soo gaara ma igu tiro iga tirba xaggey gaadhaysaa see loo qaybsanayaa see loo wadaagayaa wuxuu ahaa qodob isaguna qodobada ka mid ah waxaa ka mid ahaa dhammaystirta dastuurka dastuurkii oo ah midka lagu kala hagmayo ayaa wuxuu noqday wax jeebka lagu wata oo nin waliba tafsiirku doono uu saaro oo dad dan kale aysan rabaan u wadaan iyadoon horay shirkii dastuurka halkan aan uga soo jeeday ra'yi ah in loo helo dad madax bannaan oo aan siyaasaddan ku milmayn oo aqoon-yahanoo khubaro exbartiisa ama aqoon u leh waxaan oo intii la siiyo waqti dastuurkan laga soo baaraandawa la keeno madaxweynaha jubbaland axmed madoobe ayaa nasiib darro ku tilmaamay in madaxda dowladda federaalk ee soomaaliya aysan u soo diyaargaroobin in xal rasmi ah laga gaaro qodobadii iyo ajandayaashii shirka ee laga wada hadlayey waxaa nasiib darro ah madaxdii dowladda federaalka ahayd uma ayna soo diyaargaroobinin umana ayna soo xiilanin waxa laga hadlayo iyo waddanka meesha uu joogo iyo talada loo baahan yahay waxaa laga hadlayaa waddanku sidan uu ku soconayay waa waqtigii ugu horreeya hadda sida la arko dowladnimaduba hadday bilow tahay maraykan baa xaaladdan laga soo maray waxaan jirin oo noocaasa waqtiga o dhan lagu luminaya inaan ajandayaashiisa la qiro dowladdu wuxuu madaxweynuhu carabka ku dhufanayay haddii la yidhaahdo ha la isu yimaado iyadoo weliba aanu fiirinayna beelaha oo ra-isul wasaare ku-xigeenka oo kale iyo ay ku soo biirayeen haddii aan ka hadallo la yidhaahdo ha la sameeyo golo lagu wada tashado baarlamaankaa diidaya haddii la yidhaha doorashaha laga hadlo baarlamaankaa diidaya oo baarlamaanku isagii waa xildhibaanaa shalay go-aan siyaasadeed baa lagu gaadhay doorashadii laba kun iyo lix toban see u dhacaysay baarlamaanka wax loo dhimayaa waayo waxaan ka hadlaynaa waa masiir qofkan xildhibaanka isaga laftirkiisay tahay in la sheego oo loo qeexo political agreement waxa dastuurku qoraya in loo hogaansamo waxa uu sheegay inaysan jirin wax heshiis ah oo laga gaaray shirkii maalmaha badan qaatay ee madaxda soomaalidu ay ku yeesheen magaalada garowe isagoona carabka ku adkeeyey inaysan suuragal ahayn in muddo lagu darsado xilliga doorashada sida uu yidhi waxaan rabaa markaa inaan idiin sheego arrintaasi waxay ku soo dhammaatay guul darro waxaana sabab ahay dowladda dhexe oo aan innaba wax xili ka saarayn waddanku meeshuu maraya xaaladu siday tahay taasa ayaan darra iyo nasiib darraa waxaan rabaa inaan idin caddeeyo dowlad goboleedyadu maanta annaga waxaanu ka soo tagnay aada u caajisan niyaddii aan la tagnay wadahadalkii aan rabnay xalkan soomaali loo rabnay hal sano soonka hadda soonkiisii baydhabaa u dambeeya kulan dowladda federaalka ah aan isugu nimaano intaa wixii ka dambeeyeyna wixii siyaasadee loo baahnaa in laga tashado dhan way meel marsanayeen way ka hadlayeen markaan isweydiinana halkaasay maraysaa dowladdu harqaanka ay tagtee dharka uu ku cabiranayo madaxweynuhu baa waxay tahay inay intay doorasha dhici weydo kabacdi laydhaha extension ha loo sameeyo waxaan rabnaa inaan caddayno soomaaliya xaaraan inay ka tahay muddo lagu darsado wixii technically farsamadu ay u keento waa wax sideeda laysu weydiin karo laakiin inaan extension dowlad dhexana laga ogolayn statena laga ogolayn doorasho walbana la rabo sideeda inay ku dhacdo qaabka maanta ay dowladda federaalka mas-uuliyiinteeda u dhaqmayaanna ay tahay miday rabaan inay yidhaahdaan waa la fulin waayo waxbaa jiitame waa lagu daray oo dantaa keenaysa in lagu daro ma aha sidaas khadar maxamuud xareed v o a nairobi